warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kulan wacan dhammaantiin dhegeystayaal kuna soo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda star f m qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah guddiga howlaha baarlamaanka oo la ansixiyey raila odinga oo ka hadlay sicir bararka dalka ka jira dhanka iyo soomaaliya waxaad ku maqli doontaan baarlamaanka soomaaliya oo sheegay in lacago ay iska jari doonaan si loogu taakuleeyo ciidamada ku sugan furimaha dagaalka intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena dhegeystayaal waa subaxnimo arbacaa taarikhdu waxay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha tobanaad ee oktoobar sanadka labada kun labiyo labaatanka kusoo dhawaada qodobadaasi oo kuwo kale oo dhammaystiran baarlamaanka dalka ayaa soo dhisay guddiga u qaabilsan iskudubaridka howlahiisa waxaa guddigan hogaaminaya guddoomiyaha baarlamaanka waddanka moses wetangula xubnaha guddiga howlaha golaha qaranka ee xeerdejinta waxaa ka mid ah xildhibaanka deegaanka aynabkooyi samuel jebkonga wakiilka dumarka ismaamulka nyandarwa faith gitaw dhigeeda mandheera cumulkheyr qaasim mudanaha deegaanka umuhaya omboko milemba dhigiisa kadhiani robert mbuyi mudanaha deegaanka ceeldaas ismaamulka wajeer aadan kaynaan dhigiisa ruwaka tije kajwang xildhibaanka waqooyiga laikipia sarah korere iyo mudanaha masinga joshua mbidi maanta oo arbaca ah ayaa lagu wadaa in la xusho xubnaha guddiga baarlamaanka ee magacaabida si ay turxaanbixin ugu sameeyaan golaha wasiirada ee uu bishii hore soo magacaabay madaxweynaha dalka william ruuto dhanka kale aqalka sare ayaa soo gabagabeeyey soo dhisidda guddiyihiisa iyadoo xubnaha la qorsheynayo inay guddoomiyayaal doortaan dhammaadka toddobaadkan madaxa isbahaysiga azimio lomoja wan kenya raila odinga ayaa dareenkiisa ku biiriyey sar u kaca qiimaha maciishada ah ee kenyaanka dareemayaan waxa uu saadaaliyey in dhowaan uu sii kordhi doono qiimaha shidaalka raila odinga ayaa madaxweynaha talada haya william ruuto ku eedeeyey inuunan ka soo bixin ballanqaadkii ahaa in la dhimo qiimaha maciishada waxa uu dadweynaha ugu baaqay in aynan niyadjabin isagoo dhanka kale ka hadlay qiimaha ay dowladda yaraysay ee bacriminta
Bunge la Wananchi, bunge la wananchi, bunge la wananchi. Sasa lakini mimi nahisi vile nyinyi mnahisi, najua gharama imepanda juu zaidi, najua ya kwamba bei ya unga imepanda, na kwamba bei ya mafuta imepanda, nauli ya kutembea vilevile imepanda kodi ya nyumba imepanda. Wiki hii bei ya mafuta itapanda tena, wiki hii bei ya mafuta itapanda tena. Naona pale ambayo wao wataenda sasa, lakini Wakenya mpaka waangalie mbele. Wakati wa kampeni yale yale nini, yale ahadi zilizidi, o, tukishika namna hii bei ya unga tutatoa mia, mia mbili na tutarudisha mpaka hivi uh, shilingi sabini kwa mfuko. Sasa bei ya unga imeenda wapi? kila kitu imepanda na wananchi na mapato ya wananchi imebaki yale yale, zingine zimepunguzwa. Kama najua Wakenya wanasikia vibaya, kuna uchungu mingi zaidi, lakini vile wanasema ati baada ya dhiki ni nini? Kwa hivyo mimi nataka kuambia nyinyi wanabunge, msikufe moyo, msikufe moyo. Mimi sijakufa moyo, mimi sijakufa moyo. Vile vile walisema ati watarudisha gharama ya mbolea chini. Sasa wamepewa gharama mbolea bure wamepewa ile, ile mbolea wamepewa na Urusi bure, alafu wanasema sasa wameteremsha bei kutoka uh, elfu sita kwa gunia wamerudi mia tatu na, na, na, na, na elfu tatu na, na, na mia tano kwa gunia, lakini hiyo mbolea wamepewa bure na Urusi. Nani alilipa hiyo mia tatu na, na, na, na, elfu tatu na mia tano hiyo? Si wao wale wale wenyewe raila odinga iyo codkaasi ahaa guddiga adeega dadweynaha ee p s c ayaa maanta bilaabaya durxaan bixin ayay ku sameynayaan shakhsiyaad doonaya inay qabtaan xilalka xogayaasha joogtada ah ee wasaaradaha dowladda liiskan ayaa waxa uu ka kooban yahay shan boqol siddeetan iyo shan qof oo laga soo xushay in ka badan sagaal kun oo ah codsiyo lasoo dirsaday durxaan bixintan ayaa socon doonta muddo toban cisho ah ilaa labiyo labaatanka bishan p s c waxay qorsheynaysaa inay maalintii dhinac iskaga dhigto ku dhowaad lixdan codsi ah
star f m ka dhagayso garbaharey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
iminkana soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka soomaaliya sacdi yaasiin samater oo ku sugan magaalada buulaberde ee gobolka hiiraan ayaa ka hadashay dagaalka halkaasi ka socda ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo al-shabaab gudoomiye ku-xigeenka ayaa xustay in muhiimad aada u weyn ay leedahay in la dhiirigeliyo oo la garab istaago kacdoonka shacabka iyo ciidamada dowladda oo dagaal kula jira kooxaha argagixisada sacdii yaasiin ayaa ka dhawaajisay inka baarlamaan ahaan ay lacago iyo weliba dhaqaale iska jari doonaan si loogu taakuleeyo ciidamada ku sugan furimaha dagaalka mar ay arrimahan ka hadlaysay iyo hadalladeeda waxaa ka mid ahaa
anigu waxaan ka turjumayaa maanta baarlamaanka waxaan aada ugu faraxsanahay inay lix xildhibaan ila joogaan oo wasiiradda ka mid tahay macalimo labada xildhibaan habdhowraha waxaan rabaa inaan inta ka caddeeyo haddaan nahay baarlamaanka saddexda boqol iyo soddonka ama sanatara ha ahaadaan ama golaha shacabka ha ahaadaane inta uu socdo dagaalku inaan u goyn doono lacag ciidamada dagaalamayo cadowga ku socda awoodda ma lihi ani inaan qararo lacag intaa tiro leeg sababta guddoomiyaa jira xildhibaanadana waxaan ka codsanayaa inay ila baasgarayn doonaan maalinka lagu dhawaaqo lacagtaas inayna soo garab istaagaan hadday sanad socoto iyo hadday lix bilood socotoba baarlamaanku inuu jari doono lacag ilaa iyo intaasoo aan garabkiina taagan lahay wax ka weyn oo geeskiina aynu ku istaagi lahayn ma jirto waxaan rabaa inaan inta uga faa'iidaysto oo t v-ga iga arki doona gabdhaha reer hiiraan ee jooga yurub oo jooga north america oo jooga carabaha inay ismuujiyaan oo u istaagaan oo gabar walba ay iska goyso lacag oo ay soo garab istaagaan hiiraan waxaan ogahay inay ku filan yihiin wasiirka wasaaradda macdanta iyo batroolka soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda degmada buulaberde ayaa isna waxa uu ka warbixiyey ujeedka ay halkaasi u tageen iyo weliba dagaalada lagula jiro al-shabaab waxaan rabaa waa la hadlay odayaashiiba waxaan malaynaa cali qaansaweyne inuu ahaa wuxuu ka dhawaajiyey oo yidhi meeshan hadal waxba kama taraaye dadka dagaal ay ku jiraane dadka maxaa loo haayaa warkaas war garceh waaye war in laga jawaabo loo baahan yahayna waa yahay dowladdana hawshaas waa ku gudi waa ku gudi jirtaa runtii laakiin annaga naftayna annagaa dowladda ka mid ah sida aada la socotaan wafdigan hadda maanta idin soo gaaray waxaa ka mid ah oo aan hilmaamay oo aan rabaa runtii inaan si fiican ugu mahadceliyo maamulka gobolka banaadir ugu dambeynna kaya caalamka haddii aanu egno ra-iisul wasaaraha dalka australia antony albernes ayaa sheegay in ay ka fakarayaan qorsho ay tababar militari ugu fidin karaan ciidamada difaaca ee waddanka ukraine warbaahinta maxalliga ee australia ayuu maanta u sheegay inuu la hadlay dhigiisa ukraine valadimir zelenski waxa uu xusay inay ka wada hadleen dadaalada dheeraadka ah ee ay dowladda australia ku biirin karto iska caabinta duulaanka ruushka albins ayaa dhanka kale weerarada ruushka ee lagu bartilmaamaysaday shacabka ku tilmaamay kuwa laga xumaado oo aan la qaadan karin waxa uu sheegay in uu madaxweynaha shacabka iyo dowladda ukraine uga tacsiinaya dadka aan wax galabsan ee lagu dilay waxa uu ugu yeeray gardarada ruushka